fadhigii maantee mudanayaasha aqalka golaha guurtida somalilan oo uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi guurtida mudane siciid jaamac cali ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod gacantaag ah ku ansixiyeen xeerka maaraynta deegaanka oo hore uga soo gudbay mudanayaasha golaha wakiilada somalilan waana kan guddoomiye ku-xigeenka golahaasi guurtida mudane siciid jaamac cali oo si rasmiya ugu dhawaaqaya natiijada ay ku meelmariyeen xeerkaasi maaraynta deegaanka
fadhiga waxaa fadhiya konton xubnood oo uu ku jiro guddoomiyuhu markaa xeerka sagaaliyo afartan waxaan ansixinaynaa xeer lambar toddobaatan iyo sagaal xeerka deegaanka sidaa ay soo jeediyeen guddida arrimaha bulshadu oo muddo badan ka soo shaqaynaysay in lagu ansixiyo intii oo goli gacantaa taagto alla dejiyo dejiya dejiya dejiya gacmaha dejiya yaa diidan deji yaa ka aamusay waxaa oggolaaday toddobiyo afartan xildhibaan baa oggolaaday in xeerka sidiisa lagu ansixiyo hal xubin hal mudane waa diiday hal mudanena waa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn sagaal afartan xubnood weeyaan sidaasuu xeerka ku ansaxay waa inoo berito berito axada ha la soo dadaalo berito
geesta kalena mudanayaasha aqalka golaha guurtida somalilan ayaa waxay warbixin ku saabsan xeerka maaraynta deegaanka ay ka dhageysteen guddi hoosaadka guddida arrimaha bulshada ee golahaasi xildhibaan dayib xasan
bismi illaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina mawlaana maxamed shir guddoonka iyo xubnaha golaha guurtida waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi guddoomiye xeerkii maxaan ku idhaahdaa deegaanka ee aanu haddaanu nahay guddida arrimaha bulshada ku maqnayn wuxuu ahaa xeer hawl badan wasaarado badan taabanaya markii aanu gorfaynay markii aanu wax ka bedel iyo kaabis ku soo samaynay waxaanu u soo gudbinay golaha waxaana idin faahfaahin doona oo idin akhrini doona xogayaha golaha naasir isla markaasina xogayaha guud ee golaha guurtida somalilan garyaqaan cabdinaasir aadan beegsi u igmaday inuu mudanayaasha warbixin ka siiyo xeerkaasi maaraynta deegaanka oo ay wax ka bedel iyo kaabisba ay ku soo sameeyeen guddida arrimaha bulshada ee golahaasi waana kan xogayaha guud ee golahaasi guurtida mudane cabdinaasir aadan beegsi oo mudanayaasha golahaasi guurtida war faahfaahsan ka siinaya xeerka maaraynta deegaanka
lixdanaad isku ujeeddo kama hadlayaan qodobka kale uu tilmaamayo qodobka toddobiyo lixdanaad qodobka toddobiyo lixdanaad heshiisyada heshiisyada caalamiga ee deegaanka heshiisyada caalamiga ee deegaanka qodobka firqadihiisa firqadda koowaad waxaanu ka bedelnay waxaa ku qornaa tilmaamaha guud ee golaha wakiiladu u soo jeediyaan wasaaradda markaa waxaanu ku bedelay xeerarka dalka u yaal lana tashanaya hay-adaha dowladda iyagoo la tashanaya hay-adaha dowladda waayo golaha wakiilada kuma koobnaanayaane xeerar meeyaala ay golayaashu sii daayeen golayaasha xeerarkoodu baa la raacaya tala laguma soo noqonayaan golaha golaha wakiilada qodobka sideed iyo lixdanaad qodobkani waa qodobka xeerka gebigiisa aad moodayso inuu nasakhayo barnaamijka xeerka ku jira waa qodobadan kulahaa waa isla egnay waananu naaqashnay wax wanaagsanna waanu ka dhignay wuxuu sheegayaa abuuridda maxkamad qaran oo deegaan sida dastuurkeenna ku cad qodobkaa sideed iyo lixdanaad annagoo kaashanayna waxaanu u bedelay maxkamadda awoodda u leh arrimaha deegaanka wax la abuuraya maxkamadii ma jiraan way samaysayiin waxaanu idhi maxkamadahaasi maxkamadda awoodda u leh xukunka arrimaha deegaanka ee xeerkana dhigaya waa kuwa uu dastuurku xusayo sida maxkamadda degmada gobolka rafcaanka iyo maxkamadda sare ee dalka sida dastuurka ku qoranba qodobka sagaal iyo kontonaad dacwadaha maxkamadda ayuu ku hadlayaa qodobkaa waxaanu u bedelay habka dacwadaha maxkamadda shicib buu ka dhigayay dadkaa habka dacwadaha maxkamadda waxaanu idhi habka dacwadaha maxkamadda waxaa loo raacayaa habka habka xeerkani jidaynayo xeerka ciqaabta guud habku jadaynayo iyo xeerka hab iyo xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta saddexdaa xeer baanu dhignay procedure kale oo loo jeexayaa ma jiro xukunka maxkamadda qodob firqado badan buu ka soo qoray sidaad aragtaan waxaanu ku soo ururinay oo korinaa xukunka maxkamadda xukunka maxkamaddani jidaynayo waxaa soo saari kara maxkamadaad awoodda u leh oo keliya xukunada uu xeerkani jidaynayo maxkamad awood u leh unbaa soo saari karta qodobka tod- koob iyo toddobaatanaad kooramka maxkamadda oo qodob si nasakhan u qaldan waxaananu ku daynay isagana dhegaysiga dacwadda waxa geli kara oo keliya sida ku xusan xeerka habka ciqaabta waa kaaliye iyo e, garsoore iyo kaaliyeyaaloon rafcaanka ayuu wax ka sheegay isna isagoo sifil ka dhigay dacwadda markii hore maxkamadda shiciba ka dhigay isna waxaanu u daynay habka rafcaanka loo qaadanaya wuxuu ku xusan yahay xeerka habka ciqaabta guud rafcaanka maxkamadda sare isna qodobkaana waxbuu ka soo qaaday qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay baanu ku bedelay ma- qodobkaa marka uu xukunka ku qanci waayo inuu maxkamadaha awoodda u leh rafcaanka rafcaan u qaato magacaabidda deegaan qiimeeye waxaan u bedelay magacaabidda deegaan qiimeeye waxaan u bedelay maxkamadda awoodda u leh ayaa kala tashanaysa qof deegaanka qiimayn u leh inuu opinion of expert ku sameeyo waxa akhrimay awoodda tilmaam bixinta arrimaha adag qodobkaa waxaanu u bedelay awooddaa waxa iska leh maxkamadda awoodda u leh ayaa iska leh qodobka lix iyo toddobaatanaad xasaanad wuxuu sheegay garsooraha laguma soo xukumi karo dacwad madaniya wixii uu xukumay lagama argoosan karo micnihii ayuu ujeedaa markaa waxaanu xasaanaddaa ku soo ururnay garsooraha maxkamadda awoodda u leh ayaa sharci u leh dee cidna ma soo xukunto sida ku jirta xeerarkeedha garsoore wuxuu xukumay looma qabsado dee qodobka toddobiyo toddobaatanaad wuxuu ka sheekaynayaa mushaaharka garsoorayaasha maxkamadda kaa waxaanu nidhi maadaama ay garsoorayaashu dee yihiin garsoorayaal dowladeed waxaa loo raacayaa un dee xeerka dowladda qodobka siddeed iyo toddobaatanaad magacaabidda xogayaa maxkamadda kaaliyayaalbeed maxkamaddu leeyahay waa shaqaale kaana waanu ka saarray qodobkaa gebigiisaba xeerka waanu ka saarray magacaabidda xogayaha maxkamadda isna waanu ka saarno maba khuseeyo oo khaarijalmawduuc qodobka sagaal iyo toddobaatanaad awoodda samaynta maxkamado kale dastuurka ku xusayin baanu dho qodobkaa isna waanu ka saarnay qodobka koob iyo siddootanaad xadgudubyada la xidhiidha qiimaynta saamaynta qodobkaa waanu bedelay waxaanu u bedelay ciqaabtiisa ayaa yarayd wuxuu ahaa hal milyan oo keliyata ciqaabna mabuu lahayn hal milyan oo ganaaxa buu lahaa waxaanu u bedelay hal sano ilaa lix sano iyo ganaax hal milyan ilaa lix milyana xadgudubyada la xidhiidha heerka xadgudubyada la xidhiidha xeerka iyagana waxaanu ku soo ururinay ganaaxa lacagta hal milyan ilaa lix sano isku qiimaan ka wada dhighnay wixii xadgudub oo dhan iyo hal milyan ilaa lix milyan qodobka afar iyo siddeetanaad xadgudubyada la xidhiidha qashinka halista ah kiimikooyinka iyo walxaa sunta ah wax yar buu ku ganaaxayey qodobkaa ganaaxiisa ayaanu cuslaynay iyo xadhiggiisa waxaanaanu ka dhignay saddex sano ilaa toban sano iyo ganaax lacageedaa saddex milyan ilaa toban milyan qodobka lix iyo siddeetanaad oo ah xadgudubyada la xidhiidha la xidhiidha amarada ilaalinta daryeelka iyo dib isoo celinta deegaanka qodobkaa lix iyo siddeetanaad firqadaa waxaanu ku soo celinay oonu ku nidhi qiimaha aanu dhignay waa hal sano ilaa saddex sano iyo ganaax u dhexeeya hal milyan ilaa saddex milyan qodobka toddobiyo siddeetanaad oo ah qodobada halbowlaha lafdhiga oo noqonaya xeerkan wuxuu u qornaa qof kasta oo ku xadgudba qodobada xeerkan ama xeer hoosaadyada ka sii farcamaya oo aanay jirin ciqaab gooni ah oo xoorkanu dhigayo qofkaas waxaa lagu xukumayaa xadhig aan ka badnayn siddeed siddeed iyo toban bilood ama ganaax lacageed oo saddex boqol iyo konton kun oo shilina waanu bedelay xeerkaa markaanu u ergan inaanu u cuntamaynin xeerkan waxaanu u bedelay qof kasta oo ku xadgudba qodobada xeerkan ama xeer nidaamyaha ka sii farcamaya oo aanay jirin ciqaab gooni ah ama aanay cuslayn ciqaabta uu xeerkani dhigayo waxaa loo raacayaa xeerka ciqaa- ciqaabta ku xusan xeerka hab ciqaabta iyo xadhigga ku xusan xeerka habka ciqaabta guud waayo wixii la dhaafay xeerkani dhaafay xeerkaasaa loo raacaya marjac u noqonaya mudanayaal waxaynu ku jirnaa laba qodobkii ugu dambeeyey aynu isdhegaysanno mudanayaal waa qodobka sagaashanaad waa awoodda soo saaridda xeer nidaamiye xeer nidaamiye awood yaa ula soo saaridda xeer nidaamiye qodobkan waxaanu u beddelay marka ay soo jeediso wasaaraddu iyadoo la tashanaysa hay-adaha dawladda ee ay khusayso waxa ay samayn kartaa xeer nidaamye ku saabsan arrimaha xeerkani xeerinayo firqadiisa labaad xarafka ja xarafka xa oon ku jirin markii hore waanu ku soo saarnay waxaanu ku soo darnay xarafka xa fiiga iyo cashuuraha laga qaadayo ruksadaha qiimayntooda muu sheegin xeerkani meella kumuu sheegin fiiga iyo ruksadaha wax lacagoo laga qaadaya ma liisa ma bilaa liisa baa layskaga soconayay markii hore fiiga iyo cashuuraha laga qaado ruksadaha qiimayntooda waxaa iska kaashanaya xubno ka tirsan wasaaradda maaliyadda qaybta cashuuraha wasaaradda deegaanka oo khabiradeedii wadata waxaan wuxuu iyo quality-ga u sheegaya guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada waxaana lagu soo saarayaa xeer nidaamiye waayo xeerka haddii lagu dhex xuso mar walba tacriifadda inuu qiimaheedii qiimo dhac ku yimaadaa laga yaabaa mudanayaal annagoo soo ururinay xeerkan waxaa gudhig uga soo dhignay dhammaan meel kasta uu xeerkan ku jiro ereyga hay-adaha dawladda ama maxkamad deegaan labadaa horeynuga saarray waxaanaynu ku bedelay hay-adaha dawladda maxkamadaha uu xeerkani jideynayna waa maxkamadaha awoodda leh ee qaranka jamhuuriyadda somalilan leeyahy wabillahu tawfiiq wasalaamu calaykum dhankoodana mudanayaal ay ka mid ahaayeen xildhibaan cabdilqaadir maxamed xasan ayaa tale ahaan ku soo jeedinayey qodobo ay ka mid ahaayeen sidaa awgeed waxaan soo jeedinayaa wixii xeerarka kale ka hor imanaya dalka u yaalla ee ka soo reebeen guddiduna inay ka reebnaadaan wixii distoorka ka imanayana sidiisa u laalan yihiin xur ahaan in sidaa lagu ansixiyo guddi uga soo shaqaysay ayaan soo jeedinaya xeerku baduu ka hadlayaa inta badan badaha wasakayntooda ganaaxa waxaan soo jeedin lahaa in lacagta maraykanka lagu bedelo maraakiibta laga qaado laan laga qaadin doolar halka laanta ay ku- ka dhigeen maraakiib buu ka hadlayaa doolar ha lagu bedelo ganaaxa
dhinacan soo jeedinta iyo isku habayntuba waa aniga oo ah caydaruus cismaan dhegaystayaal waa aad mahadsantihiin meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan